way wanaagsan saaxiib bal kusoo dhawaada warka habeennimo raadi ah dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka oo safiirka ingiriiska u soo bandhigay caqabadaha ku gudaamana doorashooyinka dalka faahfaahino kala duwanna waxay ka soo baxayaan qaraxka saargeesa oo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka mid ah ciidamada qalabkiisa oo xukunka ku rodeeyay askari dil hor u geystay afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo markii ugu horreysay ka warbixiyay xaaladdiisa caafimaad ee lagula tacaalayo dalka turkiga shacabka muqdisho oo aragtooda markaasi aragtooda ka dhibtay go'aankii xukuumadda soomaaliya ay olnif uga saartay liiska argixisada iyo maamulka degmada afgoyo oo marar ka soo sareen dhul boob la sheegay inuu markaasi ka bilowday degmada afgoyo gobolka shabeellaha hoose
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo isna seyb xasu talaada ayaana soo gelaysaa afar labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada aad maqashan oo faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga doorashooyinka ayaa safiirka ingiriiska usoo bandhigay caqabadaha markaasi ku gudaama doorashooyinka dalka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal muuse geelle yuusuf oo ay uheliyaan mas-uuliyiin kale oo guddiga ka tirsan ayaa kulanla qaatay safiirka u k oo fadhiya soomaaliya keed foster guddigaha iyo ambasador ket foster ayaana ka wada hadlay doorashada iyo caqabadaha markaasi ugu gudaaman iyagoo markaasi hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay dhammaystirka doorashada doorashada ogolaha shacabka ee soomaaliya ayaa haatan ka socota magaalooyinka dowlad goboleeda iyadoona ay markii muqdisho iyadoo markaasi muqdishona lagula siixay ama lagu siixay hesiishkii ama shirkii golaha watashii qaran ee horey madaxda dowladda federaalka ay maamul goboleeda hor u gaareen isla markaana iminka heshiiskaasi u muuqdo mid markaa dhinacyadu dardargelinayaan maadaama muddo afartan cishaah lagu qabtay ama lagu wada ballamay in doorashooyinka lagu soo gebagabeeyo maamulka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ayaa amuro ka soo saaray dhulboob la sheegay inuu markaasi ka bilowday afgooye wariyaha shabeellaha hoose ibraahim maxmed mayo ayaa halkaa kasoo diray kadib kulankanna uu shir guddoominayay guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ayna goobjoog ka ahaayeen saraakiisha ilaalada deegaanka iyo hogayaha dowladda hoose ee degmada ayaa waxaa loogu hadlay habshaqaynta dowladda hoose iyo canshuurta degmada oo shirkan lagu sheegay in wejiyo kala duwan lagu qaato sidoo kale inta uu shirka socday ayaa si gaar ah loogu falanqeeyey dhulboob la sheegay inuu ka jiro degmada afgooye gaar ahaan dhulalka danta guud sida warshadaha etob onodka isbartiibada degmada iyo xaafadda la yidhaahdo coronavirus ee ku yaala agagaarka xarunta maamulka degmada afgooye gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada abuukar maxamed cumar muudey oo shirkan markii uu soo dhammaaday si gaara warbaahinta dalsan uga faahfaahiyey shirka waxyaabaha looga hadlayay ayaa sheegay in xilligan degmada ay ka jirto dhul boob ayna boobayaan saraakiil ka tirsan dowladda sida gudoomiyaha uu sheegay
shir isugu imaanay dhammaan dowladaha hoose say u dhan yihiin iyo ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda xoogahayaha taliyaha ilaalada deegaanka iyo agaasimayaasha dowladda hoose waxyaalaha qaar aan ka wada hadalna waxaa ka mid ah waxaa soo kordhay maalmahan dib u soo noqday dhulboob degmada dhulboobkaas oo shalay aan hor istaagnay ilaa haddana foodiis iyo doodiis socto aanoo rabo hadda warqad inaan ka soo saaro magaaladan waxaa ka jira dhulboob aad u weyn ee hore u dhacay haddana waxaa jiro intii yar oo soo hartay al raba in la boobo oo la qaato dhulkaas dhan waxaan ogaanay badankiisa inay degan yihiin saraakiisha amniga hadda dhulka loo yaqaano coronavirisa ka mid ah waa baarnay waxaa degan dhammaan waa dhulkii horumarintii degmadii loo rabay in degmada hore looga hormariyo oo dhismaha degmooyinka degmada lagu hormariyo in dib loo dhiso degmada dhulbalaaris hadday u baahan tahay waa la wada degan yahay boobkaasna waxaa ugu horeeyo oo mar walba u horeeyo dadka ka mid a mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo saraakiisha hadday degmadii saraakiisheedii maamulkeed wax boobayaan yaa dhicinaya yaa ka dhicinaya dadkii dadka kale yaa ka dhicinaya kii iskaashatooyinka onadka etoob waxaan rabnay in dib u habeen dib loogu sameeyo warshadihii dib loo habeeyo dhibaatada jirtaa waxay tahay maanta hadda annaga aan taagannahay dadaa dhulkaas dadkii hore u dhistay dadkii degnaa maqaayadihii wixii ka samaystay shan sano lacag ka aruursanaa laleeyahay annagii degmadaan joogna shalay guddigaan isugu wacnay waana u sheegnay marka problemkaasna wuu jira dadka waxaa sameynayana degmaday joogaan oo waxay ka mid yihiin qaarkood saraakiishay ka mid yihiin kolley iyagana hooshooda waa lagu jiraa dadaan u dirnay iyo xogtooda waa la hayaa waxaan rajeynaya in lasoo maxkamadeyn doono iyagii ciddii soo xilsaartay dadka raba inay degmada qalqalgeliyaan dadka baadaan dadka dhacaan boqolaal qofoodaa jirta dadka baada oo handada dhacdo waa ka warhaynaa magacyadoodana waa haynaa hooshoodana way socotaa baaristooda maalinta caddeemo buuxda lagu soo helo waxaan rajeynaya in maxkamadda lasoo taagi doono biidin ilahi kariim boobkan jirana haddana waana ka soo saarnay in la dhisan karin intaan innaga hadda intaan maamulkeena oo joogo inaan waxaan ku dadaalinaa in dhulkaas in kuwii hore loo dhistay in la burburiyo mooye in dhulka lagu dari doono biidin ilahi kariim shanta golaha sare boodboodka baar ismaaciil moqoyga waxaas oo dhan waxaa ka shaqeeya dad u shaqeeya dad ka tirsan dowladda hoose aanan dowladda hoose hoos imaaneyn ilaalada shacabka ilaalada degmadan hoos imaaneyn marka waxaan rabaa arrintaa inaan shuruucii sharciya ka soo saarno dadkaas dareyska isticmaalayo oo ku kala jiro oo meelaha kale qaar haddii ahaan lahayn amniga la jiro qaar haddii ahaan lahayn ka tirsan wasaaradda maaliyadda hadday meelo kale ka tirsanaan lahayn dhammaantood waxaan rabnaa inaan sharciyo iyo shuruuci ka soo saarno qolooyinkii kuwa xashiishyada caba iyo daraagiska maalin walba dadaa lasoo qabtaa meel lagu xirataa mahayna gaal shirigi waa burbursan yihiin degmadii sidoo kale xafiisyadii waa burbursan yihiin qalabeenna waa u baahan yihiin bajetkii degmada lama hayo marka waxaan rabnaa in si degdeg loogu sameeyo dib u sax canshuureed maadaama wasaaraddiina ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha midaasaan ka codsanaynaa
ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan degmada afguuya ee gobolka shabeellada hoose
warar kala duwan ayaa waxaa ay ka soo baxayaan qarax khasaare geysay oo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada ama deegaanka qalimow oo shabeellaha dhexe ka tirsan wararka ugu dambeeyey waryaheena cabdinaasir cabdeele ayaa faahfaahinaya warar dheeraadaha ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawaca sida ay ku waramayaan wararka inuu halkaasi ka helayno qaraxa oo ahay mid xoogan ayaa waxa uu ka dhacay maqaayada lugusha ah oo ku taalla deegaanka qalimow waxaana la sheegay in qaraxaasi uu ahaayo mid dhulka ugu aasay taasi oo goobta lagu sii diyaariyey wararka ayaa tugaxaya in qaraxaasi ay ku dhintaan saddex ruuxa waxaana dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen in ka badan toban ruux oo isugu jira dad shacab ah iyo sidoo kale askartii koof ku sugnaada dadka waxyeeladu soo gaartay ayaa intooda badan waxay ahaayeen dad shacab ah waxaana qayb ka haya askar oo goobta ku sugnaya meelkii qorku dhacayay waxaana maqaayada la qarxiyey ay ahayd mid inta badan imaan jireen askar ka tirsan ciidanka dowladda kuwaasoo inta badan goobta imaan jiraya weli maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha amniga kama hadlin qaraxaasi sidoo kale ma jirto faahfaahin intaa dheeri ah oo laga helay qaraxaasi qasaaraha kala duwan geliyey kaasi oo ka dhacay deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe
xuseen alcabdaala dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibela afhayeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad ee lagula tacaalayo gudaha dalka turkiga cisbitaal ku yaal halkaas oo dhibaan loo qaaday kadib markii qarax lagula beegsaday meel aan ka fogeyn hoygii ah uu ka degan yahay magaalada muqdisho afhayeenka soomaaliya ee xukuumadda maxamed ibraahim macalimow ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladiisa hadda ay aada u wanaagsan tahay islamarkaana uu ka jabay luqii gacan oo iminka markaa ah waddadii markaasi lagula tacaali lahaana iminka dhaqaatiirtu ay ku hoolan yihiin hadda waa kan mar uu markaa arrimaha iska hadlayay
yani alxamdulilah aada uga fiican ahay isbitaalkiaan ku jiraa de maadaama aan maaragtay sariir iska saaranayo waxaan isiri dadka panelka oo dad qiimo le ah aan aqaano profesorka saaxiibka iyo cabdirashiid yaa maaragtay mawduuca ay soo jeegtay marka xaaladiidu aada u wanaagsan tahay dhammaantiin baa idin salaamaya keliya uma soo gelin inaan hadle waxaan rabay keliya inaan iska dhagaysto marka aada u mahadsantiin dhammaantiinba insha allah haddii laa iraahdana xaaladeedana maalin maalin ka dibeyso hagaagaysaa
sidaa la socon karnaa gacan iyo lug iyo maaragtay iga jaban intii kale dhaawacyada yaryarka ay firiradii waa laga saaray hadda waxaa la ii diyaarinaya maaragtay howlihii kale ee qaliimadii iyo waxaas marka xaalkaygu aad u wanaagsan yahay marka la fiiriyo dhakhaatiirtu sida ay sheegeen xaaladayda maaragtay aad u sarreysa marka insha allah waxaan rajaynaya inayna dhimanna ilaahay uu noo dhammaystiro marka aadan idin salaamay xaaladaydu aad u wanaagsan tahay qof qalbi wanaagsanoo idin dhegaysanaya oo maaragtay maskaxdiisu taabtaho wax ka hadlaysanaan lahay inaan nahay marka waana ogahay inaa iisoo wada ducaysaan intiina badan marka dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macaliim ayuu ka haysi ahaa shacabka ku nool magaalada muqdishoon waxay aragtooda ka dhiibteen oo go-aankii markaasi golaha xukuumadda ee marka wasiirada ee soomaaliya ay shalay markaas ee ururka onlf ay ugu saareen liiska wax loogu yeera gixisada nasiix cabdiqaadir xasan ayaa muqdisho markaa shacabka ku nool makroofanka la xaqaaday islamarkaana weydiisay aragtooda ku aadan waxay markaa arrintaas ay ka dhigan tahay
labada kun toddobiyo tobankii ayay ahayd markii xukuumaddii uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ay ansixiyeen in ururka onilaf uu yahay urur argagixiso kadib dhiibistii cabdikariin muuse qalbi dhagax oo loo gacangeliyay etoobiya haddaba maalinimadii shalay ahayd golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ee uu horkacayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo yeeshay kulan aan caadi ahayn uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare rooble ayaa waxaa lagu ansixiyey in laga laabto go-aankii onilaf loogu aqoonsaday urur argagixiso haddaba arrintaasi waxaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay shacabka ku nool magaalada muqdisho oon la dhex qaadna codbaahiyaha tv-ga dalsan magacayga waa shaafiic cali axmed in ololef laga saaro ee liisa argixisada waa arrin aan soo dhoweynayno maxaa yeelay markii horeba waxaan dad soomaaliyeed oo dhulkooda u halgamaya iyo dhibaatadii ay etoobiya ku haysay bay ka halgamayeen xukuumaddii hore soomaaliyana way ku khaldanayd in ay liiska argixisada ku darto waxayna ahayd un arrin siyaasadeed marka aad iyo aad baan usoo dhaweynayna wuuna ku mahadsan yahay ra-isul wasaare wallahi xilligan in lagu soo beego waa xilli xasaasiya oo xoogaa waxaan umalayna inay arrimo siyaasadeed ku jiraan waan umalayna
waxaan u arkaa liiska argagaxsada in laga saaro waa dad soomaaliyeed waxa weeye iyagoo aan argagaxso ahayn in argagaxso lagu tilmaamo ilama qubana waxaan arkaa xukuumadda hadda joogta in xukuumadda hadda jidha in ay in la is-ixtiraamo xukuumadba xukuumadda ka horreysa ixtiraamto waa fiican tahay balse in waxa weeye ay liiska argagaxsada mar walba iyagoo dad soomaaliyeeda oo xorriyaddooda u dagaalamaya in waxa weeye argagaxso lagu tilmaamo ilama qubana anigu waxaan filayaa arrintaas inay arrin siyaasadeed la xidhiidho xukuumadda xukuumaddii ka horreysay inay iyo isqabadka labada madaxweyne madaxweynaha iyo prime ministerka arrin la xidhiidha inay tahay oo ay riixayso arrintii ka horreysay marka isqabadka laftigiisa iyo khilaafaadka jira inay arrintaasu shuqul ku leedahay waa filayaa shacabka reer muqdishoda haddaan nahay waxaan u arkaa arrintaa waxaan u aragnaa kolle fikirkayga haddaan ka dhiibto aniga dad soomaaliyeed waaye in laga saaro liiska argagixisada iyagoo dad soomaaliyeed xorriyaddooda u dagaalamaya waxay ila tahay aniga ama siyaasad ha la xidhiidho ama si kalaba ha ahaatee mar xukuumaddu hadday soo saadhay waxaan u arkaa fikir saliim ah oo wanaagsana u arka ololef in argagixiso laga saaro meehe weligeedna argagixiso ma noqon mana ahayn ninkii ku masalay waa argagixisana iska hadlow ina iga ru ah ololef waxay ahayd urur waddaniya oo xuquuqdiisa iyo etoobiya la dagaalamaya oo xoraynta u dagaalamaya walow magac qabiil uu sitay oo uunan magac soomaaliyeed sidan oo dhibka uu la xoroobi waayey oo hadafkiisa la gaari waaye ay tahay magaca qabiil oo uu huwan yahay haddana weliga argagixiso ma noqon wefaan hadda waxaa la bartay qofkii ku dhibaba inaad ku shaabadayso hebel waa argagixiso aduu dantaasda aad ka weydaba taasaa la bartay xukuumaddii hore iyo xukuumaddan xukuumaddan dambe hadalkii shalay ay sii daysa ay sheegtaanoo aad iyo aad u taageersannahay aad iyo aad u taageersannahay dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed meel kasta uu joogay aad baa hadalka xali loogu farxay farxadna ilaa bannaanbaxna inaan ka samayno iyo taageero weyn aan ka samayno ayaannu aad iyo aad u rajaynaynaa haddana qabanqaabinaynaa abaabilkeeda iyo qorshaheeda iyo nidaamkeedana aan ku jirraa nasteex cabdulqaadir xasan raadiyo iyo tv-ga dalsan muqdisho
warkaas ayaanu guud ahaan ugu dambeeyey warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhaairtan dhegeystaha cidduu seega waxaad dib u heli kartaa boog internetka ku leenahay ee radio dalsan dot com waxaad ku mahadsantihiin dhegeysigana socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel